in garoonkeennii istadiyo muqdisho uu meel isaga yaallo dadkeennina ay la yihiin carruurtoodu meelay ay dhallinyaradoodu kubadda ku ciyaarto maalintaas ayaa nidhi soo ma aha waa in garoonkii lala soo laabtaa sanad iyo xoogaa soomaanan lahayn awoodda dawladnimada waa in lagu soo celiyaa gacanta shacabka soomaaliyeed in garoonkiinni gacantiinna lagu soo celiyey soo ma aha qayb ka mida dawladnimada haddaba diyaar ma u tahay inaad u adeegto dalkaada iyo dadkaada diyaar ma u tihiin idinku inaad xaaqataan dhisataan garoonkiinna uu shaqeeyo diyaar ma u tihiin sidaan idin lahaa inaan cid walba oo doonaysa inay wiiqdo dawladnimadiinna aad hor istaagtaan waxaan rabaa haddii aad sugayseen inay idiin timaado ajnebi idiin dhisa garoonkan inaad iska ilowdaan qof idiin dhisaysa male idinku diyaar ma u tihiin inaad dhisataan waxaa kaloon isxilqaan ku dhisi doonaa dhismayaasha dawladda iyo jidadkao dhan waxaan ka bilaabaynaa isbartiibada xarunta xisbigan ku xijinaynaa waxaa ku xiga tiyaatarka qaranka maktabadii qaranka iyadan ku xijinaynaa waxaan shaqayn doonaa saacad walba si annagu aan u soo celinno qabkii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed